فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo hadahan oo kale aad kala socotaan warbaahinta islaamiga alfurqaan caawa qodobadan idinkugu soo gudbi doona waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo saacadii lasoo dhaafay howlgalle ka kala fuliyey caasimada dalka soomaaliya iyo gobolka mudug kuwaasi oo lagu beegsaday xubno muhiim u ahaa dowladda federaalka waxaan idiin soo gudbi doonaa xogta mas-uul ka tirsan dowladda federaalk oo lagu dilay magaalada muqdisho maxaad kala socotaa taariikhda siraaca geeska afrika ku dhex maray islaamka iyo nasaarada xabashida itoobiya maqaal qodobkaasi ka hadlaya ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa multaqa ballaaran oo lagu gorofeynaya colaadaha nasaarada xabashida iyo soomaalida berigii hore iyo hadda oo ka dhacay magaalada jilib ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka aqoon-yahano arday iyo culimo iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka qaybgalay ayaad barnaamijka ku maqli doontaan askar hor leh oo kasoo goostay maamulka koonfur galbeed oo kasoo muuqday kaamirada alkataa'ib muuqaal laga baahiyey askartaas oo ay ka waramayaan asbaabihii ku kaliftay inay kasoo goostaan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa qodobadaasi waxaan idiin soo gudbi doonaa abwaan soomaaliyeed oo gabay ka tiriyey damaca guracan ee xabashidu ka leedahay dhulka soomaalida
ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم
waa hagaag ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo dhammaystiran ciidamada xarkada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadii lasoo dhaafay waxay howlgallo kala duwan ka kala fuliyeen gobolada banaadir iyo sidoo kale mudug kuwaasi oo lagu beegsaday xubno muhiim u ahaa dowladda federaalka gobolka banaadir howlgal ciidamada mujaahidiinta maanta ay ka fuliyeen degmada dherkeenley ee magaalada muqdisho waxay ku dileen nin lagu magacaabi jiray xasan nuur cali oo ku magac dheeraa moshow wuxuu ka mid ahaa saraakiisha waaxda canshuuraha maamulka degmada dharkeenley sidoo kale mujaahidiinta ayaa qarax maanta la beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa sarkuusta ee magaalada muqdisho waxay ka mid ahaayeen ciidamadan askar sida gaarka ah u qaabilsan la dagaalanka shacaayirta islaamka gaar ahaan xijaabka niqaabka iyo sidoo kale cimaamadaha ay rag wataan dhanka kale mujaahidiinta maanta waxay qarax la beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugnaa agaarka xerada gordon ee magaalada muqdisho waxay ahaayeen askartan sidoo kale kuwa sida gaarka ah u qaabilsan la dagaalanka xijaabka niqaabka iyo sidoo kale cimaamadaha dhanka iyo gobolka mudugna ciidamada mujaahidiinta waxay galabta weerar madaafica ku qaadeen xero ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin duleedka magaalada camaara weerarkaasi waxaa ku dhaawacmay sida aan xogta ku helnay hal askari duqaynta maalmahan mujaahidiintu way sii kordhiyeen tan ka dhacday camaara waxay ku soo aadeysaa iyadoo sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ay dhowaan weerar madaafica ku garaaceen xero ciidamada xabashida itoobiya ay ku leeyihiin magaalada qansax dheer ee gobolka baay dhowaan ayay ahayd sidoo kale markii ciidamada mujaahidiinta gaar ahaan qaybta madaaficda ay weerareen xerada xalane ee magaalada muqdisho waxaana halkaasi kasoo gaaray u n-ka ama waxaa loogu yaro qaramada midoobe khasaare aada u culus ilaa heer ay gaareen inay soo saaraan bayaan ay ku qiranayaan in qaar ka mid ah ilaaladooda ay ku beeleen weerarkaas لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا waa hagaag dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada qeybihiisa hore ayaan ku guda jirnaa dhegeyste maxaad kala socotaa taariikhda siraaca geeska afrika ku dhex maray islaamka iyo nasaarada xabashida itoobiya maqaal ku qornaa luqadda carabiga uu qoray qoraal lagu magacaabo sayid maxamed xasan ayaa waxaa lagu daabacay webseetka tibyaan ee wacyigelinta waxay noo soo jeedinayaa maxamed cali aadan رفعوا الصليب وأقبلوا كل علينا يحملوا وتوحدوا في حربنا وتصالحوا وتواصلوا رأس أمريكا وهم عيد لها ولا رجل يبغون كسر هلالنا بصليبهم أن ينزلوا juquraafi ahaan marka laga hadla mandiqada geeska afrika waxa ay ku fadhisaa masaaxo kor u dhaafaysa laba milyan kilomitir laba jibaaran waxa uuna kasoo bilaabanayaa badda mediteraneyanka ilaa badweynta hindiya waxa uu kaloo gobolku leeyahay ilabiyoodyo gudaha ah oo kasoo bilaabanaya xagga koonfureed baabul mandab ilaa kanaalka suweys dhanka waqooyi masaaxo dhan kun meel afar geesood ah marinadan waxaa lagu tiriyaa kuwa ugu muhiimsan ee shidaalka laga soo saaro mandiqada carabta gaarsiiya yurub taasoo ka dhigan in dowladaha marinadan dhaca ay majaraha u hayaan isu socodka ganacsiga adduunka halka sidoo kale marinadani ay muhiim u yihiin dhaqdhaqaaqyada milatari ee ku wajahan mandiqada qadhiijka carbeed iyo khaarad weekaha hindiya marka laga hadlayo ahmiyadda mandiqada geeska afrika waxaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay goobaha ugu muhiimsan caalamka ee hodanka ah waxaana laga helaa macaadin iyo waxyaabo qaali ah oo ay mandiqadu caan ku tahay sida gaaska dahabka iyo shidaalka iyadoo sidoo kale ay ku yaalaan kaydad ballaaran oo laga helo macaadinta yuraniyamta ee loo adeegsado farsamooyinka warshadaha haddii aynu u imaano dadka ku nool mandiqadan iyo tiradooda waxa ay geeska afrika haysataa dad aad u tiro badan iyadoo lagu qiyaaso dadka ku nool mandiqadan inay kor u dhaafayaan laba boqoloo milyan oo qof waxaana ku nool qoomiyado badan oo kala diin ah kuwaasoo ku hadla luuqado kala gedisan lixdan boqolkiiba dadka mandiqada ku nool ayaana haysta diinta islaamka waxa uu islaamku mandiqadan kusoo gaaray uguna dhex faafay qaab dacwo silmi ah ma jirin ciidamo hubaysan oo faatixiin ah oo halkaani soo gaaray si ay diinta islaamka u faafiyaan hijrooyinkii ay sameeyeen afraad ka mida saxaabada iyo muslimiinta iyo si guud qulqulkii qabaa'il carbeed ay halkaani kusoo gaareen ayaa ka qayb qaatay in islaamku uu saldhigto mandiqadan dadkii asal ahaan degi jirayna ay la xidhiidaan muslimiintii carbeed ee u yimid faafinta diinta islaamka iyo xitaa arrimo ganacsi isku milanka muslimiinta carbeed iyo dadkii asalka ee degi jiray mandiqada geeska afrika waxaa ka dhashay in mandiqadani ay ka aasaasmaan imaarado islaami ah oo towxiidka iyo jihaadka ku dheggan waxaana imaaradahaasi ka mid ah imaarada islaamiga ah ee shaw imaaradan ayaa saldhigeedu waxa uu dhacaa galbeedka webiga cawaash waxaana taariikh ahaan la ogyahay in galbeedka buurta shaw ay deganeed mamlakadii nasaarada ee suleymaaniyada taasoo ay dagaalo adag la galeen muslimiinta imaaradii ugu horreysay ee islaami ah ee ay muslimiinta ka aasaasaan mandiqada geeska afrika waxaa dhidibada u taagay shakhsiyaad kasoo jeeda qabiilka carbeed ee bani makhsuum oo uu hogaaminayay nin lagu magacaabo wud bin haashim al makhsuumi muddo ku siman afar qarni ayay qoyskani gacanta ku hayeen hogaanka imaarada islaamiga ee geeska afrika waxaana xilligooda ay gaareen isku filnaansha xagga gudaha ah maadaama ay xoogga saareen tacabka waxaana intaa dheeraa inay hirgeliyeen madaaris lagu barto qur-aanka kariimka masaajida iyo goobo kale si diinta islaamka loogu dhex faafiyo bulshada taariikhda imaarada shaw ee cusuurtii dhexe ayaa inta badan ka qarsooneed taariikhyahanadii iyo dhulmareennadii muslimiinta ahaa sida al cumari iyo al maqhrisi ilaa markii dambe mustashriqa kasoo jeeda dalka talyaaniga ee lagu magacaabo ruusiyi uu helay dukumiinti uu qoray nin aan la garanaynin oo ka sheekaynaya dhacdooyinkii qabsaday imaarada shaw intii u dhexaysay sannadihii ilaa kii hijiriyada waxaa markii dambe imaarada shaw kala wareegay hogaanka imaaro cusub oo loogu magacdaray owfaad taasoo la dhisay sannadkii tii hijiriyada waana mid ka mida imaaradihii ugu caansanaa ee soo maray geeska afrika iyadoo ku suntaneed halgan jihaad oo xiriir ah oo ay kula jirtay nasaaradii xabashida ee mandiqada ku sugnaa owfaat waxa ay magaca ka sidataa magaalada loogu magacdaray jabrat ee galbeed kaga beegan zaylac dhulka ay ku fadhisana waxaa ka mida koonfurta eritariya iyo jabuuti oo asal ahaan laga jaray soomaaliya iyadoo dhinac kale gaaraysa harar dhulka soomaali galbeed iyo deegaanada uu haatan ka arrimiya maamulka somalilan tani waxa ay ka dhigan tahay in imaaradani ay gacanta ku haysay albaabka laga galo badda cas ayna ku aadaneed dalka yemen waxayna imaaradu lahayd awood caskari oo dhisan ciidankeeda fardooleydana waxaa lagu qiyaasaa shan iyo toban kun oo askari halka kuwa lugta ahna ay dhammaayeen labaatan kun oo askari maadaama imaarada oofaad ay ka talinaysay dhul barwaaqa sooran ah waxa uu suura gashay dadka degganaa inay ku noolaadaan nolol barwaaqa ah oo ay ku difaacdeen jihaadka iyo halganka miraha noocyadiisa kala duwan ayaa ka baxayay beeraha halka nicmooleyda saddexda ahna ay dadku dhaqanayeen suldaankii ugu horreeyey ee imaarada oufaat waxa uu ahaa suldaan cumar walsamac ibnu xajar waxa uu leeyahay cumar waxa uu ahaa ninkii ugu horreeyey ee amiir ka noqda waddan la yidhaahdo wufaat asalkiisuna waxa uu ninkani kasoo jeedaa magaalada maka isagoo ku abtirsada reer bani cabdidaar ama reer caqiil bin abi daalib markii uu cumar geeriyooday waxaa imaarada la wareegay wiil uu isagu dhalay oo lagu magacaabo sabrudiin cali ibnu xajar waxa uu leeyahay caruurtiisa ayaa xilka la wareegay waxaana ka mid a sabrudiin cali oo maamulayay wufaad sanadkii toddoba boqolaad ee hijriyada kadibna waxaa xukunka qabsaday wiilkiisa oo lagu magacaabo axmed xarbi isaguna caruurtiisa ayaa markii dambe talada qabsatay kuwaasoo kale ah sacdudiin maxamed iyo xaqudiin moxamed xaqudiin moxamed waxa uu ahaa sheikh caalim ah oo ku tilmaamnaa caqiidada alwalaa walbaraa heer la sheegay in jihaadkii uu galay uu ku dilay adeerkiisa kaasoo ku jiray safxada amxaarada gaalada ahaa ugu dambeyntiina waxa uu xaqudiin allaah la kulmay isagoo jihaadaya sacdudiin moxamed isaguna waxa uu ka mid ahaa salaadiintii ugu cansaneed ee qoyska hogaaminayay owfaat waana ka mid halyeeyadii islaamka ee geeska afrika soddon sano ayuu hogaaminayay halganka jihaadka ee mandiqada geeska afrika lagula galay xabashida nasaarada ah sanadkii siddeed boqol iyo shantii ayaa sacdudiin maxamed waxa uu dagaal uula galay nasaarada xabashida kasoo gaaray jab qaraar taasoo ku kaliftay inuu ka baxo dhulkii uu ka talinayay islamarkaana uu dego jasiiradda zaylac halkaas ayuuna markii dambe ku shahiiday kadib markii nasaarada xabashidu ay kusoo weerareen caruurtii uu dhalay sacdudiin moxamed iyo muslimiin kale ayaa u hijrooday yeman dhulka xikmadda iyo iimaanka si ay halkaasi gurmad iyo garab istaag uga helaan muslimiinta markii lasoo ambibixiyeyna waxa ay dib ugu soo laabteen geeska afrika si ay mar kale u huriyaan dhimbilaha jihaadka waxa ay degeen jasiirad lagu magacaabo asayaara halkaas ayaana waxaa isugu yimid ciidamo badan waxaana la dhisay imaarada cadal waxaaba ay amiir ka dhigteen sabrudiin cali oo uu dhalay sacdudiin moxamed
من يكسر الصلبان والجيش البغيض ويبطل قوموا جميعا ناصروا أهل الجهاد وأقبلوا وتوحدوا يا مسلمون على الكفور واعملوا طوبى لمن جعل الإله به الشريعة توصل رموا الصليب وأقبلوا كل علينا haddaba la soco qaybta labaad taariikhda siraaca geeska afrika ku dhex maray islaamka iyo nasaarada xabashida oo uu qoray qoraal lagu magacaabo sayid maxamed xasan laguna daabacay webseedka tibyaan ee wacyigelinta waad mahadsan tahay maxamed cali aadan ayuu kaasi ahaa oo inoo aqrinayey maqaal aad u dheer oo ciwaankiisu ahaa maxaad kala socotaa taariikhda siraaca geeska afrika ku dhex maray islaamka iyo nasaarada xabashida itoobiya haddaba multaqa lagu gorofeynaya coladaha nasaarada xabashida iyo soomaalida berigii hore iyo hadda ayaa waxa uu ka dhacay magaalada jirib aqoon-yahano arday culimo iyo sidoo kale mas-uuliyiin ayaa ka qayb galay laba maalimood ayuuna socday barnaamijka kulanka waxaa soo qaban qaabisay jaamacadda alqimah iyo sidoo kale wilaayada islaamiga ee jubbooyinka waxaan ugu horreyn idiinsoo gudbinaynaa kalimaadkii ay jeediyeen dadkii ka qaybgalayaasha ahaa oo laba qadiyadood baan rabaa inaan is- isaareeyo qodobka koowaad waxaa weeye dagaalkii dhex marayay muslimiintaas bariga africa ku nooleed iyo nasaara alxabasha waxay ahayd mas'alatul wujuud jiritaan waa noolaanayaa anoo muslima iyo ma noolaanaysa imaa kristaan baad ku noolaanaysaa ima waad dhimanaysaa tusaale ahaan waxaa wadanka soo martay inta marka bariga laga reebo koonfurta laga reebo waxaan ka tiriyey koob iyo toban imaaradood oo islaamiga ka tiriyey waxaa ka mid ahay dawaara hadiya fujaar arabiini awfaad zaylac cadal baali shawa herar intaasoo imaaradood oo gobolka soo martay meesha ay hadda waa mowqic ahaan ay dhacaan waxaynu ka garanaynaa afar imaaradood oo keliya taa afartaa imaaradood waxay kala yihiin zaylac iyo herar iyo baali iyo cadal Ee, baali waa la yaqaana waa gobolka dariskiina la ahe inoo muuqdaa herarna waa la yaqaanaa waa magaalada weyne caanka ee taariikhiga ah sida zaylac oo kale iyadoo taariikh caama oo cimlaaqa ay leedahay cadal waa gobolkan awdal dowladihii u dambeeyey imaam axmed guray ciidamadu adeegsanhayay reer waqooyi iyo qoladan hawdka degta iyo ilaa ogaadeenka keliya dadkan way ku wada jireen ciidankii axmed guray si ras bay ugu jireen welibana kitaabka futuuxulxabasha qays qoys buu u qorahaya qabaa'ilka hadda degan buu qorahaya Ee, imaaraadka islaamiga ah waxaad arkaysaa taariikh ahaan mowqica ay yaalaan xataa aasaas aasaasu diyaar dhulkii ay deganaayeen xataa lama hayo waa maxay markii xabashi wadanka qabsato ibaado kaamil ay samaynaysaa haweenka iyo caruurta waa la saxbinayaa waa la adoonsanayaa wixii ragga gaashaan qaada wixii kiristaanka aqbala fa nicma wixii kaleeto waaba la adoonsanayay taasina qodobed qodobkan kusoo gabagabeynaya waxaa weeye nin dhakhtar ah oo farmasiilo ah oo reer hargeysa ah wuxuu igu yidhi nin oo xabashi ah yaan gaadhi soo wada raacnay hargeysaan soo usocnay kaasuu yidhi waxaan rabnaa buhi soddon sano ka bacdi annagoon xabad ridin inaan soomaaliya idinka qasa- idinka qaadan rabnaa buhi wayna muuqataa sida maanta loogu beeray hargeysa iyo bo- maxaanku dhahdaye la- burco iyo laascaanood iyo garawe iyo boosaaso gabadha xabashadii iyada oo qaawan bay maraysaa suuqa dhexdeeda ilaa gabdhihii soomaaliyeed ay ku dadeen wax saa u fiirin karaana aysan jirin taa waxaa ku dheer ninka muruq muruqihiisa adla yaabisee ku odhanay waxaan ahay yacni bendiya taxtiya dhismo hoosaadka oo dhan hargeysa ilaa boosaaso waxaa kuu shaqaynaya talaatubaystan kugu shaqaynayaa waa waa xabashi waana askari loogu talagalay dalka in lagu sii beero waad ogtiin hargeysa inay ka jirto idaacad xabashi ah kaniisadii inay ka jirto iskuul xabashi inuu ka jiro waxaan kusoo gebagabayn lahaa meesha la siiyey xabashi waa ceelkii soomaaliya ugu rajo badnayd markii siyaad barre uu taagnaa ee uu sii dhacayay ee la lahaa hadduu soo baxaya dhismuhu dhammaan wuu dhammaystiran yahay waxaa keliya ka dhiman warshada in la soo saaro waxay u taallaa ummadda soomaalida ee maanta nool in sha allahu tacaala
anigu waxaan ka hadlayaa zaylac waxaan is leenahay zaylac lama qabsanin maanta ama maanta lama qaadanin meliliq waa kii intuu soo diray ciidan uu nin soomaaliya hogaaminayo oo dhaqano bayla loolan jiray iimay soo maray qallafe soo maray beledweyne soo maray bowlo burda soo maray balcad yimid oy taytayl u yaqaaneen ciidankii halkaa yimid ilaahay baa kusii daayey cudurro furuq baa ku dhacay iyagoo muslimiintii soomaaliyeed u diyaargaroobeen oo sheekh xasan barsame iyo ciidamo muuminiin la odhan jiray loo diyaariyey yaa ilaahay furuq kusii daayey intii badan meeshay ku dhammaadeen laakiin ciiddii balcad bay qaateen boqor miliya waxay u tageen muxuu yidhi maxaad wadaan waan soo jabnay adna waad naga soo daaday cudurraa nagu dhacay laakiin ciiddii waxaan wadnaa taytele miliya sujuud buu la dhacay waa guul buu yidhi mar haddaad ciiddii taytele wadaan taytele marka oon ognahay oo balcad oo caasimadaya balcad waa muqdisho soo ma ah waa caasimadeeni xayasalaasna sidoo kale khudbad uu jeeday uu yidhi lukaygu waa banaadir iyo casmara inta udhexaysa waxaa leenahay marka maanta zaylac in la qaato waxaa muqadamo iyo hordhac u ahaa oon dee ummad soomaaliyeed inay garatay ay ahayd wayna garanaysa inta wax garanaysa way la dagaalamayeen mar hore ayaa dhulkaas damaca etoobiya weligiiba ugu jiray mar hore dhulkeena la qaatay laakiin muslimiinta soomaaliyeed iyadoo si guud muslimiinta bariga afku dagaalamayeen xabashidu way ka cabsan jirtay waxay ku askari waxay ku ku gaardi jireen askarta xabashidu sanjoballa soomaali bija qarra oo macnaheedu yahay soorka cid walba uu galay soomaali ma ahaane iyagoo ku cabsi gelinaya dadka muslimiinta etoobiya gubaysato waxaa lagu odhan jiray waryaa waa inaad garan weydaa cirka cirka marka la dhaho aawey cirka dhulka ka fiiri cirkii aawey cirka garawaa yaalihi cirka garawaa afka xabashi waxay ku tahay haddii lagu dhaho aantee simahaya taalle aantee sim- waryaa cirki aawey samaanow sama dhulka cirka ka raadi yaa anta ibno yahe aralam halku dhaho war doqon yahow samadiisoo tan maaha halku dhaho جزاه الله خيرا أمثلة حي من السي سلطان خير الله سيو وهي هاي مشاركة دي أي ولي كجرنا وقت نونا هيا mushaarakadeydu anigu waxay ku saabsan tahay mowduuc aad iyo aada u muhiim ah oo uu noo soo jeediyey ustaadka allaha barakey ustaad cumar kaa oo ku saabsanaa asaaliibta ummadaha lagu ixtilaalo Een, waxaa aada ii saameeyey qowlkii ugu dambeeyey ninkii jambo maaldahay ayaan- ee ahaa xaamil liwaa ilwujuudiya lilxaadiya qaabka ay ummadaha ku qabsadaan iyo sida mucaasirka ah ee ay ummadaha ula wareegaan iyagoo dadka waxgalka ah ee dadka ummadaha ka tirsan intay la yi- ay la- ay la yimaadaan wadamadooda kadibna ay u diraan waxaa u moodaa arrinka inuu boqol kiiba boqol si een, waadixa uga muuqdo waaqicina maanta gaar ahaan soomaaliyeed aynu nahnay dadkii waagaa la soo rogayna ayaa maanta inala joogo oo madax inoo ah sida maanta ay dad badan oo soomaaliya ay aaminsan yihiin kuwa ayaa marka eh, ay ka askumaysaa dhammaan fasahaad kasta oo ka socda wadanka soomaaliya iyagaana macnaha ku abuuraya jaceylka dhalinyarada maanta jooga inay jeclaadaan een, wadamada ama waxyaabaha naga xiga wadamada yurub iyo mareykanba markaad fiiriso dhalinyarada waxaad aad iyo aad u arkaysaa qof walba himatuhu lcaaliya inay tahay weliba dhalinyarada aan- waxaan isleeyahay khaarij wilayaadka ma aan ka wilaayada in himadiisa ama hankiisa ugu sareeyo qofka uu ka dhigo inuu noqdo qof caan ka ah dunida gaar ahaan qof kasoo caanbaxay dhanka iyo yurub iyo mareykanka ama ha ahaado nin aqoonyahan wax eh, isku tilmaamaya ama nin ciyaartooye ah ama fanaan la yaqaano كل ذلك أنا وحكمت هي أساليب غزو فكرية وحنا أمودا أكبر مجزرة تعرضت لها الأمة الإسلامية مجزرة أولا من نبينا محمد إلا ما أنت أن جوغن ولبا أي راح ضحيتها الأغلبية الساحقة أغلبية ذي قبض نينا أي أنقطة ضحية ونقطة إنها تهي الغزو الفكري
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم وبعد runtii multaqahan aada buu u qeybo badan yahay wax badan baa laga faa'iidaystay admaacda etoobiya ama hawshaan xilli fog bay soo bilaabatay dabcan wuxuu soo socday runtii mowduucan mowduuc waaqici oo muhiim buu ahaa waana taariikh buu u badnaa marka talada waxaa weye mowduucan taariikhda ah in marka loo gudbiyo bahda waxbarashada oo duruusta la dhigahay in lagu daraan in ardada loo qoro admaacda xabashada hawshu zaylac keliya ma ahayne waa dalkoo dhan waxa damaca etoobiya waxa weeye ama xabashada waa dalkoo dhan baciid maaha annagoo hadda taagtaaga inay yidhaahdaan caasimaddu waa muqdisho sida yuhuud bay u yidhaahdeen caasimadduna waa baytulmaqdis baciid maaha xayawaanahaad kuwa iscunaan ma ogta xayawaan yaa siduu u soo laqahay xayawaano kaleoo tiro badan yaa markii damba mid buu laqay marka bartanka markuu marinahay wuu dhaqaajo waa luguhuba la kala baxay siduu ulahaa laq lugihii wuu kala taagay wuuba laqi wuu dhaqaajo waa suura marka waxaa ii soo baxday war kan waxa weye sida xabashadaa ku dhacday wey xabashada damaca waxaa ku jiray dalkan iyo ummaddan soomaaliyeed laq damac noocaas markay xoogaha naga laqday intii kale way ku istaagtay marka nin waayeel oo dee hadda xala hadlahay idaacadda ka hadlahay yaa wuxuu le ma socon karo xataa waa gurguuranayaa buu leeyahy waa gurguuranayaa martaasaan kugu imaanay waayeel meeshuu ka gurguurta ka warrama dad waayeel baa ugu weyn carruurna way ugu yaryihiin ayaan kale anoo wiil yar oo da-diisa malaha aan iri ma saddex jira horta afar ma gaara aada buu u yaraa wuxuu ceyrinahay waxaan oo carruurta gawaariga ay ka dhigtaan caag la sameey carruur buu la hadlay wuxuu i carruuray anigu waa socdaa etoobiyaan u socdaa ma i raacaysaa warkii xoogaha waa degdegsanaa dhegtaan u dhigay haddana mar labaad buu ku celi carruuray anigu waa socdaa etoobiyaan u socdaa ma iraacaysaa marka meel muxuu ahaa hawaayeelkiina uu leeya waa gurguurinayaa saddex jirkiina uu leeya waa baxayaa wau malaynaysaa ummaddaa in la qabsanayo insha allahu niyada aan khayr u sheegan jazaku allahu khayran مواضيع اللي صدر حيين waxay ahayn مواضيع حديث ساعة baahidooda aad ay u taagni ilaahay tabaaraka watacaala ayaa garanaya horta sababta xaqiiqiga ah laakiin waxaa la dhihi karaa waxyaabo badan oo ay duugayaan ayaa jiro oo ay ka mid ahayd xilliga hadda laga sheekeynayay ee imaaraadka islaamiga ah ee ay jireen waxaa la yidhahdaa magaaladaas waxay ahayd magaalooyinka waxay ka mid ahayd lagu kala gato addoommada amxaarana waxa ay diideyso ay duugduugeyso waxay og tahay bariga africa dadkan degan oo khaasatan soomaaliya in ayaga cadaawo ka dhexayso waxa kusii socdan hadda uu yahay dhaqaaqaas islaamiga inuu kusii socdo marka waxyaabaha ay ka hortegayso maadaama ay tahay meesha meeshii addoommada lagu gadi jiray ama addoomo fara badan idinka aad leedihiin halkaa lagu gadaa oo waxay ka cararayaan isleeyahay waa hagaag kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a ka qaybgalayaasha multaqa ballaaran oo lagu gorofeenayey colaadda xabashida iyo soomaalida berigii hore iyo hadda sheekh maxamed abu cabdalle waaliga wilaayadii islaamiga ee jubbooyinka ayaa sidoo kale kulanka gorofeynta qaybtiisa ka hadlay أولا الله سبحانه وتعالى ayaan umahadnaqaynaa mahadda alla kadib waxaan umahadnaqayaa maamulka iyo macalimiinta jaamacadda alqima mashruucan fulisay sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa walaalada maktabu tarbiya watacliim oo ayaguna qeyb libaax ka qaatay mashruucan qabsoomidiisa mahadda alle kadib waxaan kaloo u mahadnaqayaa culammada nuqabada ardayda jaamacadda iyo macaashidda kaleba macalimiinta iyo maamulayaasha degmada jirib dhammaan marti sharafta kala duwan intaba waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka abaalmariyo juhdiga iyo dadaalkii aada bixiseen maalmihii ay socotay munaasabaddan oo run ahaantii dadku dareen adag ay muujiyeen si cilmiyan ah loo daraaseeyey juduurta siraaca u dhexeeyey muslimiinta bariga afrika iyo nasaara alxabasha dagaalkoodu inuu ahaa dagaal waxa weye diin ku salaysan si qoto dheer ayaa waxa weye loo qaaban dhigay oo cilmiyeysan inta badan dadku waxay uun iska dhegaystaan macnaha cadowgeena soo jireenka waa etoobiya waa xabasha waa maxaa la yidhahdaa axbaash dadku badanaa si cilmiyana uma haystaan aabbayaasheen iyo awowayaasheen baa la diriri jiray dhul bay rabaan dal bay rabaan inay qabsadaan qadiyadaas ayaa waxa weye wax badan la daraaseeyey inaysan ahayn wax macnaha taariikh iyo maxaa la yidhahda dhul iyo wax ay u socdaan aysan ahayne taariikh soo jireyna oo laga soo bilaabo min waxa weye abraha ilaa kan hadda u dambeeyey intaba dagaalkooda wuxuu ahaa dagaal diimeed ayna kaga soo horjeedaan dhammaan muslimiinta bariga africa xuruub saliibiya ayay waxaway u matalayeen waxaweye geeska africa marka waa cadow cadownimadiisu ay caddaatay si taariikhiyan iyo cilmiyanna looga sheekeeyey dagaaladii muslimiinta ayaga dhex marayna hadde waa laga soo sheekeeyey boqolaal sano annagu muslimiintu haddaan nahay aan ka adkaanaynay weliba inta ugu badan muslimiintaa ka adkaaday oo dhulkoo dhan cagta mariyey ilaa lagu qasbayba hilibka cayriinka ayna cunaan sida taariikhda hadda lagu xusay hogaamiyaal badanoo muslimiinana halkaas ayay ku shiideen ilaa iyo haddana waxa weeyaan damacoodii uma suurto gelin maalinba markay is yidhaahdaan bal wax u dhaqaajiya waxa weeyaan waxaa mar walba ka hor imaanayay ummadda ku dhaqan ee muslimiinta ee soomaalida u badan ee bariga africa degan ayaa mar walba waxa weye damacooda hortaagnaa hadday noqon lahaayeen maraykan iyo reer yurub oo iyaguna ilaa iyo waagaas ilaa hadda waxa weeye dagaalka ku haya muslimiinta bariga africa laakiin waxaa la yaab leh in dad badan oo muslimiina ee ku nool dhulkan bariga africa ay iska hurhurdaan ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeyaan markhaati buu ka yahay inta maantay waxa weeye khudlaaminaysa jihaadkan ilaahay waa uu weydiin doonaa mar walbana waxa weeye raqaaliyin riqaaliyiintan oo mar walba aburiqaal iyo asxaabtiisa iyo abraha iyo qoladaas mar walba waa ay taagnaayeen dad cumalo ah oo jawaasiisa oo waxa weeyaan muslimiinta kusoo hogaamiya xabashi iyo gaalada kaleba kusoo hogaamiya mar walba waa ay jiri jireen khubsigooda iyo xumaantuna waa waa laga warramay min abraha ilaa iyo hadda riqaaliyiintu waa ay fadhiyaan waa cumalo waa jawaasiis waxa weeye hum ulcaduwu faxdarhum qaatalahum allahu anaa yu'fakuun waa kuwa noogu daran ee munaafiqiinta ee cadowga ilaahay u adeegaya muslimiintana dhabar jibinaya maanta meel walba aad fiirisid bal imaaraadka fiiri waa riqaaliyiin waa cumalo kan hadda waxa weye sacuudiga fadhiya kuwan hadda waxa weeye somalilan fadhiyo biixi kan xamra fadhiyo waxa weeyaan xasan garbuurta iyo kuwii ka horreeyay kuwan hadda soomaali galbeed waxa weye hogaaminaya oo maanta waxa ummadii u gacan gashay etoobiya dhulkaasoo dhan baa xoreyn naga raba harar baa xoreyn naga rabta waxaa waxaana xoreyn naga rabta somalilan puntland baa xoreyn naga rabta kismaayo xoreyn naga rabta n f d baa xoreyn naga rabta baytulmaqdis baa hore naga rabta waxaan u fadhino waa ilaahay kelimadiisa koryaalkeeda waxaan u fadhino waxa weeyaan waa inaan maskaxdeenna iyo dhammaan aan isku baraarujinno inay howl weynna sugayso jihaadka bariga africa fare kama qodna ninkii isdhahaya waxa weye nasri baad heli doontaa maalmo kadib walla fare kama qodna zaylac baana sugaysa oo wax waddankan oo dhan baana sugaya furashadiisa waxaana laga rabaa qof walbow inaad diyaar garowdid ilmaha iyo walaalaha iyo ehelkaagana aad jihaadka aada ugu soo baaqdid qof walbo qofka aad keeni kartidna aad keentid nimanyahu dacwal fardiya ayaa idinkula dardaarmaya ilaahayna ha idin barakeeyo jazaakum allahu khayran ilaahay khaatimadeenna ha hagaajiyo ilaahay waxa weye min xusni lkhaatima ayaan ilaahay ka baryaynaa rabbanaa dalamna anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakunana min alkhaasiriin rabbana اkfir lana dunuubana waisraafana fi amrina whabbit aqdaamana وانصرنا على القوم الكافرين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag dhegaystayaal waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda islaamiga alfurqaan ayuu idinkaga imaanayaa askarta ubadkeenayaal ah oo ka soo baxay maamulka koonfur galbeed ayaa idinku soo maqan balse markaan waxaad markan ku soo dhowaataan abwaan cumar budul oo habwaan soomaaliyeed gabay uu ka tiriyey damaca guracan ee xabashida etoobiya ka leedahay dhulka soomaalida iyo heshiis ku sheegii dhowaan lagu siiyey baddeena
axmedow abqaaliyo markaad gabay abuurayso carrad kuma wacne waa inuu wada iftiimaye iridiisa goortaad hesha loo abtiriyaaye waxaana musnaad iyo waxaan idhanka joogaba caawaan afkaygii xidhnaa oo mataada siine balaan ooda kaga qaada waalifyadaydiiye ina biixi afooyinkiyo aramidu rabay aradkii islaamku baxshiyo egamadiisiiye arladiina wuu iibsado wayduna aragtane ihanada intaa leeg ninka nagu wastameeyey ihanada intaa leeg ninka nagu astameeyey adduunyada inaan dhaafina buu istaahilay waa ina gumadnimo wuxuu noo adeegsadaye waana xajaama kaaglahiyo oday ka sheekeeye aka intaan qaadano nuura soo kicinno alasey aroor hore intaan weerar ku wasqayno is-abaabulay hawshu walamay lawaane uurkii ma buuxsama haddii awrta loo qaloye oonkiyo abaarta disha lagu alhumeeyey aysidh markii lagu shubiyo hashitiyaqiiqa iimaanku waa kii ka tegay amanu horaaye aya xuba halkii uu degu eelku dhaliyaye ugaxaana wuu kaga taga saaduu aragtene markaasuu ifsaad kula kaca erigii baxaye haddii aad amiir moodayseen ayad garanayaa ingiriiskii weeyaan waxaad heshanaysaane waa aburiqaaliyo iblaysuuliyo dirkade abqaguradna waa lagu yaqaanadhisidiisiye urugyada jidhkiisa ee angagan ooma lagu sirye intaasoo inkaarood waxaa loogu soo ururshay ashahaada diid weeya oo ayatin balaahe afartaa udgoonkii tixdiyo ubixi saradhe artifiifka iyo eem qarxiyo alad xoog badandhe arrimuhu markay iilgalaan udub dhaxadkiidhe ummadeenna soomaaliyeed waa indhergarade anafiyo waxaa lagu yaqaanaa radiirirade afrikaanka oo idilna way ugu adkayene waana uu bajeex maalintay agabka qaataane ha yeeshee ardaala jiro ay la daqsadae waa abguri habeesooyin iyo adu iyo tuge adhaxdoonka liifniyo inaan erina mooyaane wax kaloo ku aadaa ma jiro oo anfacayaaye rag ilaashadiiyo maalintuu eba filanayey axmaradu markay qaadatiyo unugti shayddaanku waa kaa ilmaynaya ee oohin soo diriye waa abeey afeeftuu dhigtiyo erayadiisiye inqilaab markii uu fishiyo lolwaxlifaya waa kii uragada ku yidhi waad aflaaxaysane amin hore itoobiya waxay kuwan daconaysay ula jeedadoodii wataa loo agaasimaye isha saylac iyo maalintuu ubuucda soo gadho awdaliyo hargeyso raba inuu aftubaye adigana istaag buu ku odhane gadabadeede ikhtiyaarna wuu ka dhinto waa low sahale iminkaad awood leedihiin inaadeerowe isticmaalka aasoo inkira wuu noofsaday arxan male abraahiyo arbiyo abasiiniyaye ubadkiisi weeyaan waxaa agga soo galaye ablaydara agoo mana ka dhiga hana ilmayane ha irdhowda oo gaaladii edeb ha yeeshane aakhare uwada dheelma oo orod ku silaya ajir baad ka helaysaan siduu eebbaha yidhi hawaariyo afdheeriyo ilaa eryada farso elaliyo ugbaadkii dushiyo ay shaciyo buro ilcasley odaawaata iyo imay dacalkeda adisababa axmaala iyo adarimashada uskagleyda waa laga edlay nidamilaahay uskagleyda waa laga idlayn idam ilaahay
بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
qaybaha dambe ee barnaamijka dhuwax waraysiid ayaan dhegaystayaal ku sii dhownahay alkataa'ib al ikhbaariya waxa ay baahisay muuqaal kooban oo lagu soo bandhigayo saddex askari oo midi ka mida u waaye lahaa kuwaasi oo kasoo gostay askarta maamulka koonfur galbeed ee xabashida etoobiyaanka la shaqeeya askartu waxay ka sheekeynayaan xaaladda ay hadda ku sugan yihiin iyo sababta ka dambeysay in ay issoo dhiibaan wilaayadii islaamiga ah ee bay ayaa soo bandhigtay
anoo ah mukhtaar maxamed cusmaan aha iyo ka tirsanaa oo kabiiri ciidanka asluubta koonfur galbeed dowladda federaalka eh iyo kabiiri ilaa iyo sacadung la roog yaa ka tirsanaay mayanka baxay musuq maasig iyo dhagan aan anfadaana diinadan qabna shareecada islaamka aan qabna ayaa la isuubay ummadan kale dhaqmahoy saa dartiya waxaan ka dhagaagay may la kulamay dad muslimiin ah ilaahay heshay waa la xukumaayaan shareecada islaamka waa la xukumaayaan muslimiinta ah sunnada rasuulka kitaabka ilaahay waa la xukumaayaan yaan geegi axrooga lamada kun iyo tomi afarta kabiiri lamada kun tomi afarta ciidama kabiiri ilaa sadaas ay shaqeeyay wal yaroo mishee gunni ka qaadadaay gunnideer waa dhoo reebadi musuq maasig miilag laxayn qabiileysta yaan miilag araa inu diiga islaamana ka dhaqmaan sharciyada banaanka ka ayin islaamka ah yaan yani ka dhaqmaaya saa daraadiya iyo afa awaaya ilaa waqtigaasa ka jiri muddo shan sana magdhaqadan aragi laroogo waay in aana boofaday la i hariira muslimiinta ahlu diinta ah muslimiin diinta ka dhaqamaaya sharica islaamka ka dhaqamaaya soomaali raasraaskeer la wareege ha aysadaan garabdoon alla gala haanidayaan kabeer nabadgelya wadiisidi ya dhib ana kulmay ma laraga buurakaba ka dhagaagi shalay farsaa ka dhagaagi ilaa buulfala boqol iyo labaatan kilomitir hajari wal meelnyaa roogma arag wal dhebawma arag dadweyne oo tartiiba shaqayshado bisagadiha mari tuulo kastaha mari doodoleha mari meel lamarla isaashata ma arag meel habadweerad ma arag dad musunga shacabsho ayo isku dhaha daagsmaayo yah nabadgelyo dadblaaran leh yahla kulmi muslimiinta yani way ka codsadeen in afis balaaran meel iyo kasta roogo inaan kaxala shaqa dambeen aan nimankaas makafadaw raqan dambeen makafadaw ummadtii ana saas yani shaqadan katabi iwali rooga lankii fadaw diimusun fadaw muslimiintaa ka biira osee weydiisidi gacmo furan layn laye yaka kooya an shakiidan anab shaki shasani ot kunka yiryaan anta qaadase lahay salikin gale wa lahay been abuur yaala min ahraan singoor yaay gaalim singaraan war gaalim yani kastay antaasa yani koolka jirni ilaahay ma ila kulmiyay wala ili sheegay ini been haayaan walban ka jirna muslim dhaacade hafiife saliime diinta islaamka ka dhaqamaw yaan la kulanno dhalinyare shaabe ya walna dadanka dhammaan shacabkan walban ka hayna yaa la kulanno si sharaf leenhayn dhawaahi ma i sheegaya dadkan oo demboy lanka sharaf fadaw muslimiinka biir fadaw gacmo furma la siin haay inah ka biirtan ambah ka biirtan ambah tafasa weydiisatan meel isiiro isiisin yaal laakiin ma la kulamayaan dad nadiif eh dhabiib eh diin islaamka dhaqamaw kitaabka ilaahay siduuna ka dhegaysan iska aragni ka dhaqamaw yaan kala kulan
bismillaah magacay bari ibraahin cali waxaan ka amaaday degmada buur rakabo maantana waxaan jooga bulufulay nimanta iskarta gaaladan kasoo baxay muddo oo macnaha ee laba bilood iyo labaatan bere la jiri waan kasoo tegey macnaha maantana bulufulay joogaa diinta nabi maxamed sal allahu alayhi wasalam nimankaas ayaan maanta la jiraa gaalada kasoo tegey saas ayaa xaaladeyda salmaan daraataan kasoo tegey adiga muddo laba bilood iyo labaatan bira la jiray nimankaas niman oo macnaha diinta oo leh malaha nin salaad tukana ma nimankaas niman gaale ah waa muslim dhibo iyo xabatrido iyo macnaha maalinta asniinta macnaha suuqa oo macnaha asniin ay tahay baabuurka laba boqol saddex boqol kana leeyahy nin usub ciyaalka biilkooda haysanin mootada socodkeen lacagkeen calshaaba waa tahay inta kamaad dhibkaas nimankaas niman fiican maaha nimankaasna waa ummad waa rafaadanayn nimankaas ninka agtooda jooga hadda waxaan dhahlahay macnaha waxaan far lahay fariintaas waxaan far lahay inay kasoo baxaan ay waalidiinta ugu ammaadaan ay soo dhiibaan kii qori kala soo goosan ay kii qorlaan ah haa waa kasoo tegay qaadka cunayn salaad ma tukudaan salaada saacadda oo macnaha la aadam lahay jaad ay cunayn sigaar ammaan ay usu furnayn sigaarka si jaadka isoo reeb maanta saacadda salaad la tukan lahay nimankaas ma fiicna maaha maanta si hadda ay sii hortaan alxamdulilah hadda wallahi bilaa si fiican loo soo dhihi wallahi alxamdulilah si maantaan ku joogo iyo si daraadan ku joogo isku mid maaha dhib rafaad ma lagu dili doonaa nin maad dilaysaa goormaad hanuuninaysaa meeshaan ka tegaysaa saas ooma kuweyd macnaha aan tiblinay nimankaas hadda macnaha hadday warkay maqli lahaayeen inay iska soo baxaan ay isoo dhiibaan qori ay la soo goostaan ay ammaadaan haddan dhaale fariinta u furna hadday iga yeelayeen
ibraahim geedowale dhaha saddex biloodaan meesha joogay bisha afaraatana ii ah waa ka dooba keenay meeshaas ma raba ma aragtaa meelaan ilaahay lagu towneynoo ma aragtaa macnaha ma aragtaa gaalnimada iyo ishaag macnaha wakti aan lagu tukanayno soomaali aan lagu soo dhaweynayno muslimiin aan lagu soo dhaweynaynin ay aheeday meeshaas maalintii hore waa laygaga maskax baday waa laygu dhawey mar labaad aniga ma aragtaa intii ka tooba keeno isku day waa ka tooba keenay ishaag ciidan koonfur galbeed aan kasoo tegay masheer layguma siinaynin tababar kuma soo maran maaragtaa walaxayd hay-adda iyo walax nixoo rajo ku nool aha la lahay rajo ku noolka iyo dhexdaan anagaa ma aragtaa danaheydaan ku fakeri mustaqbalkeydaan ku fakeri waa ka tababakeen waa kasoo laabtay dar ilaahay aan usoo laabtay mahana cid igu soo maskaxmisani ma laha cidaan ma aragtaa aan ku dardaaran lahaynini ma lahayn dar ilaahi aan ugu tababakeen alxamdulilah kuwa aan kasoo tegey kuwii tababakeen allaha ka dhig hadday tababakeenin nafsadooda waa halas xarakada shabaab wax kama tarayn xarakada shabaab qof aan ilaahay aan wax kama tarta ayaga waxba kama tarayn laakiinse nafsadooday halaageen hooyadoodii aabahood macala mustaqbalkoodii caayitiinkooda dambe ay ku ciyaareen ay ku dheeleen dadnimadooda hadda waxa ii qorsheysan hooyo iyo aabba inaan la noolaado deegaanka aan ku noolaaday geel iyo gaaslaan leenahay macalin beeraan leenahay hooyaday way nooshahay aabbahay way noolyahay inaan ma aragtaa ayaga aan asdarsameyno mustaqbalkeydi iyo cayitaankeydii dambe aan ma aragtaa sian u wanaagsanna aan ugu taxdira maalmihii la nool yahay فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
gunta iyo gabagabada barnaamijka dhow xawareysyada ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay markaana aynu aadno dhanka iyo duleedka magaalada baraawe waxaa weli si dardar leh ku socda muuqaalada taxanayaasha ah oo elkataayib al akhbaariya ka baahinayso gurmadkii ay dhowaan sameeyeen guddiga maareynta fataahadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay goor dhoweed baahisay muuqaal kooban oo naqanaya kii tobnaad kaasi oo lagu soo bandhigayo gurmad loo sameeyey dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool deegaanka daymaay oo hoos yimaada degmada baraawe ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose qaar ka mid ah mas-uuliyiintii qaabilsaneed gurmadka ayaa goobta tegay waxayna dadweynaha kala hadlayaan muhiimadda ay ugu yimaadeen iyagoo sidoo kale u sharaxaya nidaamka dadweynaha wax lagu gaarsiinayo dadka deegaanka daymaay ayaa loo qaybiya lacago qof welibana waxaa loogu tuurayey akoonkiisa
waa idin soo booqannay haddaan nahay maamulkii degmada baraawe waxaana barbar socda guddigii maaraynta fatahaadaha culayska haysta deegaanka waan soo aragnay waana soo marnay waatan hadda idinla taaganna fa jazaakum allahu khayr waxaana u soconay insha allah dadka muslimiinta culayska gaaray dhibaatada taabatay wax yar oo danahooda iyo duruuftooda ay ku xalistaan ayaan u wadnaa ammaanadii ayada aheedaan rabnaa marka insha allah inaan si nidaam ah u gudanno qof walboo annaga naga mid ah oo la qoray oon liiskiisa aan hayno magaciisa si wanaagsan een, ha u dhegaysto dhegaha ha u raariciyo markuu magaca maqlana qofka ha soo istaago insha allah lambarkiisa la weydiin doonaa lambarkaasna afartan dollar loogu tuuri doonaa qofkaasi ha barakaysto hana duceeyo islaamkana ha u duceeyo muslimiintoo dhanna culayska allah ka qaado aamiin dhah Amiin.
gaaladana allah ha jabsho Amiin.
fajazaakum allahu khayr shaqadii aa noo bilaaban doonto haadaa wabillahi towfiiq wasala allahu wasalam wabaarik calaa nabiyina maxamed jannaay aadanow jannaay aadanow jannaay aadanow
xuseen malable anigoo ku kooya tuulada boosaare baraka roob iyo ahaaye maysoo deeray degmada deemay harakada gurmudka degdega muslimiinta oo gargaar afartan doolar iyo ka daaqi idina allaha barakaayo ibraahim aadan shaafow
furaha sideed toban iyo shan toban iyo shan sideetan iyo shan sideetan iyo shan cusmaan cali owrow
magacey waxaa la yidhaah aadan xasan qoyshow aadan galaan ka maga dheer waxaan joogaa tuulada deemaay abaar badanna waana soo martay haddeer alxamdulilah aaranaa la helay aaran kadib haddana fatahaadaa noo yimid fatahaadii alxamdulilah rabbilcaalamiin culeyskan iyo go'doonkanaan ku dhex jirnay walaayada islaamka aan meeshaan naga soo booqatay dhibka nala qeybsatay lacag afartan dolar aan qof kasta gacanta ka saartay waana ka mahadsantihiin khayr allah adin sii allah adin barakeeye gaaladan allah jabiy muslimiintan kor allah ka dhige muslimiinta inama almu'minuuna ikhwatan alyiri mu'miniin waa iska mid muslimiinta wixii wadanka meel kasta caalamka ka joogo sidii falastiin hadda oo yahuudda qoorta uga jirta yahuudda allah ka jabiye muslimiinta kor allah ka dhige
cali maxamed xasan yare waxaan deganahay tuulada deemaay oo hadda degmada ka barkacna daable walayada islaamka oo nin kaalmaday dadka barkaca beeraha biyo ka fasaadiyaan nahay unagoo duurka joogno oo walayada nin imaatay nin walba gurigaas afartan doolar oo ku siida si sharaf ah ilaahay guul iyo wanaag alla ha siiyo gaalada alla ha naga jebiyo
furaha sideed sideed sagaashan iyo kow sagaashan iyo kow todoba todoba todoba todoba
magacayga waa xasan cabdi maasha allah dadka waxaan ku sugannahay degmada deemaay walaalaha maaragtay guddiga oo maaragtay alxamdulilah rabbaana gargaarka oo walayada islaamka u qaabilsan ayaa maaragtay alxamdulilah aan u mahadnaqayna walaalahayna noo soo gurmadeen oo maaragtay beesa afartan doolar afartan doolar oo nagu caawiyeen khayr allah siiyo gacanteedan kor allah ka dhiga wixii oo maaragtay alxamdulilah na haasta adowgana allah naga jibiyo lugta hoostiisa allah noo geliyo
aniga xaawo xuseen magacayga deegaankayga deemaay muslimiinta maanta waxaa nusoo siisay lacag oo afartan doolar ah kale gargaara noo casuubiyaan gacanta noo fadiyaan gaalada la hagaajibay mujaahidiinta guul alla hasiiyo
faadama nuur xasan deegaankayga deemaay waxaa nala siiyay afartan doolar lacag waana la garab qabtay walaalahayna gacantooda kor allah ka dhigo cajar allaha siiyo
waa hagaag dhegeystayaal intaas ayaan caawa kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan mid la mid ah kan mid la mid a intaan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh دين عظيم هو السامي